الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen axada taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah waxaa la gaadhay xilligii la qaybsan lahaa etoobiya waa cinwaanka maqaal uu qoray abwaannegeeye cali khaliif oo soo sardinaya taariikh badan laguna soo gunaanuday baaqguud maqaalkaasi oo dhammaystiranayaad faafreebka ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah maamulka ashaadalodirirka jubbaland oo waxaa loogu yeedho gaalada qaramada midoobey ku dacweeyey kooxda lijada soomaaliya iyo maleeshiyaadka murtad axmed madoobe oo lagu eedeeyey inay dhac ka geysanayaan degmada beled xaawo warbixin ku aadan ayaad faafreebka ku dhegaysa doontaan buuqa qable dumarka muslimaadkae ku dhaqan magaaladaasi oo sameeyey tallaabo ku dayasho mudan haddaba waa maxay tallaabadaas ay sameeyeen haweenka magaaladaasi warbixin xiise badan oo daaran qodobkaasi ayaan faafreebka caawa idinkugu haynaa qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah dowladaha suudaan iyo eritreya oo kala saxiixday heshiis difaaci mid dhaqaale oo ka caraysiin kara dowladda xabashida etoobiya arrintan maxay uga dhigan tahay loolannada gobolka ka jira faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa waxaan sidoo kale barnaamijka caawa idinkugu haynaa xaflad lagu furayey dowla tasxiixa qur-aanka kariimka loona qabtay macallimiinta dugsiyada qur-aanka oo ka dhacday magaalada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintiiyo dalaynta warbaahinta ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheena ayaa barnaamijkaygala qaybgeli doona anna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisaa si toosaan nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
فخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreeb kurarkeenu ku eegi doonno wuxuu noqonayaa waxaa la gaaray xilligii la qaybsan lahaa etoobiya waa cinwaanka maqaal uu qoray abwaannegeeye cali khaliif oo soo sardinaya taariikh badan laguna soo gunaanuday baaqguud haddaba maqaalkan waxaa soo akhriyey halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen eliyaas cabdulaahi waxaa la gaaray xilligii la qaybsan lahaa etoobiya waa ciwaanka maqaal uu daabacay abwaannegeeye cali khaliif waxaa ugu horrayntii lagu bilaabay maqaalka horraantii bishii nofembar labada kun iyo labaatankii ayay ciidamadai etoobiya duulaan rasmi ah ku qaadeen gobolka tigree ee waqooyiga dalka etoobiya dagaallo sokeeye oo wejigoodii koowaad oo keliya ay ku dhinteen dad ka badan shan boqol oo kun oo qof ayaa maalintaas ka bilaabmay gobolka tigree ee waqooyiga dalka etoobiya sannadihii u dambeeyey gobollada tigrey amxaarada iyo oromada waxaa ka socday kacdoon hubaysan oo dhiig badani ku daatay jabhaduhu waxay qabsanayaan dhul cusub waxayna helayaan taageero qowmiyadeed oo xooggan dhinaca kale gudaha etoobiya waxaa ku sugan ciidamo eritreyaan ah oo aanan wax tallaabo ah ka qaadi karin xukuumadda adis ababa ciidamadani waxay si toos ah uga garab dagaalamayaan jabhadaha amxaarada iyo tigreega ee dagaalka kula jira xukuumadda abiy axmed xilli uu aad u sii xumanaya xidhiirka adis ababa iyo asmara burburka la saadaalinaya ee boqortooyada etoobiya waxaa qayb ka ah tabashooyinka taariikheed ee ay qabaan aqlabiyadda aamusan ee dalkaas etoobiya waxaa ku wada nool dad ka badan boqol iyo soddon iyo laba milyan oo ku hadla luqado ka badan siddeetan luqadood waxay dadkani ku kala duwan yihiin af ahaan diin ahaan dhaqan ahaan taariikh ahaan iyo jiritaan ahaan kala duwanaashiyahani waxa uu keenay gobodfallo ballaaran oo ay geysteen kuwa xukunka joogay qowmiyadda amxaarada oo ahayd tan xukumaysay etoobiya wakhtigii ugu dheeraa waxay geysatay tacadiye xooggan oo ka dhan ah dadka kale ee xoogga ay ku qabsatay dad badan ayaa diinta laga beddelay qaar kale ayaa dhulkoodii laga qaatay oo magaca laga beddelay kuwo kalena iyaga laftooda ayaa magacyadoodii shakhsiga ahaa iyo abtirsiimadoodii qowmiga ahayd la beddelay tusaale ahaan magaalada adis ababa waxay ahayd dhul ay leeyihiin dadka orommada ah magaceedii asalka ahaa waxa uu ahaa finfine oo ah magac asal ahaan oromo ah magaaladan waxaa qabsaday kadibna magac xabashi ah ula baxay boqorradii xabashida ahaa ee etoobiya gumaystay hoggaamiyaashii amxaarada ahaa ee tacadiyada noocaas ah geystay ayaa maanta taallooyin dhaadheer ku leh gudaha caasimadda adis ababa iyagoo haliyeeyo qaran loo aqoonsaday ummadihii la gumaystay ee dhiiggooda taallooyinka laga duldhisay waxay joogaan xilli ay aaminsan yihiin inay sixi karaan oo ay ka gilgilan karaan hagardaamooyinkii loo geystay kana hoos bixi karaan gumaysigii ay muddada dheer ku jireen dhinaca kale gudaha etoobiya waxaa si muuqata ugu xoogaystay baraarugga diineed ee dadka muslimiinta ah sannadihii ugu dambeeyey gudaha dalka etoobiya waxaa ka soo yeerayay codad kala duwan oo ku baaqaya in muslimiinta dalkaas ay u midoobaan sidii ay uga hoos bixi lahaayeen gumaysiga masiixiga ah ee ay muddada dheer ku hoos jireen codadkaas oo aqbalaad ka helaya dhallinyarada muslimiinta ah qurbajoogga muslimiinta reer etoobiya iyo shacabka muslimiinta ah ee muddada dheer la cadaadinayey dhinaca kalena cadaadis dil xarig iyo caburin kala kulmayey ciidanka xukuumadda iyo kiniisadaha xoogga badan waxaa laga filan karaa inuu gaara heer ay xakamayn kari waayaan maamulayaasha adis ababa dowladda kenya ayaa dhammaadkii bishii meey ku biirtay waxa uu maraykanku ugu yeeray meejorna nato ally waa xulafo maraykanku leeyahay oo ay ka mid yihiin ilaa sagaal iyo toban dowladood oo ay ku jiraan astreeliya israa'iil qatar iyo baraaziil tallaabadan ayaa timid xilli madaxweynaha kenya william ruutu uu booqasho rasmi ah ku joogay dalka maraykanka william ruutu waxa uu noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee afrikaan ah ee casuumaad rasmi ah ka hela aqalka cad ee dowladda maraykanka muddo lix iyo toban sana ah kulankan ayaa ku soo beegmay sanad guuradii lixdanaad ee ka soo wareegatay aasaaskii xidhiirka diblomaasiyadeed ee maraykanka iyo kenya si muuqata muddooyinkii u dambeeyey dowladaha ruushka iyo shiinaha ayaa saamayn xooggan ku yeelanayay dalalka afrika waxayna sii wiiqayeen saamayntii maraykanka ee qaaradda afrika dowladda shiinaha ayaa hadda ah dowladda ugu weyn ee xidhiirka ganacsi iyo kan maalgashi la leh dalalka qaaradda afrika falanqeeyaashu waxay rumaysan yihiin in maraykanka uu doonayo in xulafadiisa gobolka geeska afrika ee ugu muhiimsan uu ka dhigto kenya kadib dagaallo iyo qalalaaso siyaasadeed oo muddooyinkii dambe ragaadiyey etoobiya oo ahaan jirtay xaliifka ugu muhiimsan ee maraykanka uu ku leeyahay geeska afrika taa oo macnaheedu yahay in dowladda maraykanka ay quus ka joogta adis ababa waxaana intaasi dheer horjoogaha etoobiya abey axmed waxa uu garabka saaray reerbariga gaar ahaan ruushka iyo shiinaha tan ayaana sabab u noqon karta in maraykanka uu dhinaca kenya u jihaysto xilli loolanka shiinaha iyo maraykanka ee afrika uu sare gaaray dhinaca kale kala dhaqaaqa diblomaasiyadeed ee washington iyo adis ababa ayaa jiritaanka maamul ee etoobiya mugdi weyn sii geliyey heerka faqriga dalka etoobiya ayaa ah mid aad u sarreeya noloshuna waa mid cidhiiri sii gelaysa dadka etoobiyaanka ee gaajaka cararka ah ayaa buuxdhaafiyey xeryaha qaxootiga ee caalamka iyo gaar ahaan dalalka deriska ah halka kumanaan kalena ay ku dhinteen badaha caalamiga ah iyagoo saaran doonyo macmal ah tirada dadka oo si xawli ah u kordhaysa dalka oo aanan lahayn wax bad ah oo go'doon juqraafiyadeed ku jira colaadaha dabadheeraaday ee wejiyada badan leh iyo hoggaanka arxanka daran ee keligii taliska ah ee muddada dheer dalkan xukunkiisa isku beddelayey ayaa dalkan ka dhigay hoygii gaajada adduunka waqtiyadii kala dambeeyey mudaaharaadyo canjeeradoon ah ayaa ka dhacay gobollada iyo degmooyinka dalkaas kuwaas oo ay xukuumadda xoog kala hortagtay xilli gaajadu ay sii kordhayso shacabka gaajaysan ayaa la filan karaa in shidaal ay u sii noqdaan dagaallada sokeeye ee holcaya iyo kala daadashada lama huraanka u muuqata ee boqortooyada etoobiya waxaa xaaladda jiritaan ee cakiran ee xabashida uga sii dari doonta faragelinta dibadeed ee mustaqbalka dhow uga iman karta dalka suudaan ee arrinta gobolka alfashaqa dalka masar ee arrinta webiga niil dalka eritariya ee arrinta xuduudaha labada dal iyo soomaalida geeska afrika ee arrinta badda cas sida taariikhda laga baran karo cilmi baarisyaduna ay marar badan horay u saadaaliyeen waxaa la gaaray xilligii la qaybsan lahaa etoobiya etoobiyana waxay mari doontaa jidkii dalweynihii yugoslaafiya ee dhammaadkii qarnigii hore dhibaatooyinka bulsho dhaqaale iyo siyaasadeed ayaa la saadaalinayaa inay kala dhaqaaqa xabashida soo dedejin karaan sidaa daraaddeed waxaa la gaaray xilligii soomaalida gobta ah ay u diyaargaroobi lahayd qaybsiga dhulweynaha etoobiya maqaalkan waxaa qoray abwaannageeye cali khaliif
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreeb kurarka markan iyo maamulka shaadalodirirka ee jubbaland ayaa waxaa loogu yeero qaramada midoobey ku dacweeyey kooxda ridada soomaaliya iyo maleeshiyaadka axmed madoobe oo lagu eedeeyey inay dhac ka geysanayaan degmada berixaabo qodobkaasi sidoo kale dowladaha suudan iyo eritreya oo kala socday heshiis difaac iyo mid dhaqaale oo ka caraysiin kara dowladda xabashida etoobiya arrintan maxay uga dhigan tahay loolnada gobolka ka jira waxaad ku dhegeysanaysaan xubinteen hadalaynta warbaahintii guud marka miregaha islaamiga ah aalaab wuxuu halkan ka soo jeedayay walaalkeen maahir maxamed heye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa dowladaha suudan iyo eritreya oo kala saxiixday heshiisyo difaac iyo mid dhaqaale oo ka caraysiin karaa dowladda xabashida etoobiya kadib kulamo xiriir ah oo ay yeesheen madaxda dalalka eritreya iyo suudan ayay ku dhawaaqeen in ay gaareen heshiis ballaaran oo iskaashi ah arrinkan oo aan ka farxin doonin dowladda etoobiya kamil idriis oo ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda suudan ayaa iclaamiyey in dowladdiisu ay heshiis amni iyo mid dhaqaale ay la saxiixatay xukuumadda asmaraa heshiiskan ay labadan dal qalinka ku duugeen ayaa dhigaya in ay iska taageeraan arrimaha difaaca amniga iyo dhaqaalaha madaxa xukuumadda suudan wuxuu sheegayaa in eritreya ay iska kaashan doonaan arrimaha biyaha badda cas oo sannadadii dambe uu ka jiray muran xooggan kadib markii ay etoobiya dhisatay ciidan badeed ayna sheegtay in ay qabsan doonto dekedda musawac iyo dekado kale oo ku yaal dalka soomaaliya waxaan adkaynaynaa in labada dowladood ay iska kaashan doonaan dhammaan dhinacyada amniga difaaca iyo dhaqaalaha haddii ay ahaan lahayd xiisadaha gobolka ka taagan iyo kuwa caalamiga ah intaba eritreya iyo suudan waxay ku heshiiyeen in si midnimo leh ay u wajahaan marxaladaha murugsan ee mandiqada ka jira ayuu yidhi kamil idriis ra-iisul wasaaraha xukuumadda dabadhilifka suudan arrimahan ayaa ku soo aadayaa xilli isbuucii lasoo dhaafay ay xukuumadda adis ababa eedeymo culus u jeedisay asmaraa ayna cirka isku sii shareereen xiisadaha colaadeed ee labada dhinac u dhexeeya xiriirka u dhexeeya suudan iyo etoobiya ma ahan mid wanaagsan waxayna isku hayaan dhulka loo yaqaan alfashaqa waxaana suurtagal ah in suudan ay eritreya kula daarato xiisadda cusub waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maxamuud sayid oo qaramada midoobey u gudbiyey dacwad ka dhan ah kooxda gurgurte xilli uu cirka isku shareerayo khilaafka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo maamul goboleedka shaadala darirka jubbaland ayuu madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi ururgaaleedka qaramada midoobey u gudbiyey dacwad ka dhana kooxda ridada ee gurgurte maxamuud sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka ridada jubbaland ayaa kulan fogaan arag ah oo uu la qaatay mas-uuliyiinta dhanka siyaasadda u qaabilsan xafiiska ururka qaramada midoobey ee soomaaliya ku sheegay in gobolka gado ay ka taagan tahay dhibaatooyin kala duwan oo ka dhashay qorshayaal uu ku sheegay kuwa guracan oo ay wado kooxda ridada kuwaas oo isugu jira burburinta amniga gobolka xayiraada garoomada diyaaradaha iyo joojinta mashaariicdii gobolka wuxuu tilmaamay in dhibaatooyinkan ka dhasheen qorshayaasha kooxda uu hogaamiyo gurgurtee isagoo intaas kusii daray in cabaaqib xumo ka dhalan karto arrimahaasi haddii aan si deg deg ah looga hortegin buu yidhi kooxda villa soomaaliya iyo ficiladeeda ka dhanka ah maamul goboleedka ridada jubbaland gaar ahaan gobolka gedo dhanka kale taliyaha sirdoonka kooxda ridada ugu magacaaban gobolka gedo burtid cabdirashiid jaran ayaa isaga oo hadlayey sheegay in maleeshiyada maamul goboleedka axmed madoobe ay dhibaatooyin ka geysteen degmada beled xaawo ee gobolka gedo isagaoo maleeshiyadiisa kula hadlayey xere u k oo ku taala degmada beled xaawo ayuu jaran ku eedeeyey maleeshiyada maamulka axmed madoobe in habeenadii u dambeeyey ay dhac ka geysteen degmadaasi intaasi kadibna ay ka gudbeen xuduudka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya waxay arrimahani kusoo beegmayaan xilli kooxda ridadu qorsheynayso in ay maamul iyada taabacsan oo jubbaland ah ka dhisto gobolka gedo kaasi oo ka dhan ah maamulka uu hogaamiyo axmed madoobe waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid a mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shil gaari oo dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay waqooyiga soomaaliya maalintii shalay shil gaari oo ay dad ku dhinteen qaar kalena ku dhaawacmeen ayaa ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka berbera iyo shiikh ee waqooyiga soomaaliya dad gaaraya laba ruux ayaa ku dhintay shilkan halka ay ku dhaawacmeen saddex kale waxaana dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay loo qaaday shilka kadib cisbitaalka degmada shiikh ee gobolka togdheer xubintiina bashiir caawa waa inagaynta
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo buuqa qable dumarka muslimaadka ee ku dhaqan magaaladaasi ayaa sameeyey tallaabay ku dayasho mudan haddaba waa maxay tallaabadaas warbixin xiise badan oo daaran qodobkaasi waxaa qalinka u qaatay halkana ka soo jeedinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan والعلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول لا سوى العلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا mu'asasadan oo loogu magacdaray rabiic waxaa laga hirgeliyey degmada buuqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaana fikirka iyo qarashaadka ku baxay mu'asasadan iska lahaa gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada buqa qable mu'asasadan waxay ka kooban tahay dhowr qol iyo laba howl oo waaweyn islamarkaana loogu talagalay munaasabadaha kuwaasoo si weyn loo qurxiyey waxaana ku soo jiidanaya dhismaha qurxan ee mu'asasadan ay gabdhaha dhisteen taasoo muujinaysa horumarka dhanka barashada cilmiga iyo maadiga ee ay ku tallaabsatay wilaayada islaamiga ee hiiraan waxay mu'asasadan hoos tagtaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaana xusid mudan in mu'asasadan ay gaar u tahay gabdhaha waxaana maamul iyo macalimaadba ka ah gabdho qarashaadka ku baxay mu'asasadan oo gaaraya shan iyo toban kun oo dollar waxaa bixiyay gabdhaha oo keliya sida ay goobta ka sheegtay maamulaha madarasadan iyadoona dhanka kale faahfaahisay qaybaha ay ka kooban tahay mu'asasadan cusub waxaan u mahad celinaynaa marti sharafta kala duwan oo ay ugu horeeyaan mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan culimada iyo nuqabada ee nagala soo qaybgalay xafladda furitaanka mu'asasada waxbarashada arabiic ee degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan haddaan xog kooban ka bixinna mu'asasada alrabiic asbaabaha loo aasaasay iyo hadafkeeda waxa uu yahay ugu horeyn aas-aaska mu'asasada waxaa fikrad ahaan iyo hirgelinba iska leh gabdho ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada buuqa qabla ayaga ayaana iska kaashaday dhaqaalaha lagu hirgeliyey mu'asasada waxbarashada alrabiic hadafka loo aasaasayna waa in la horumariyaa waxbarashada dhulka wilaayada hiiraan laguna soo kordhiyaa cilmiga ka maqan bulshada islamarkaana dhanka kale qofka u noqonaya shaqo abuur qaybaha ay ka kooban tahay mu'asasada rabiic kow waa rawdada caruurta oo ah waxbarashada aasaasiga ah labo waxbarashada dadka waaweyn ee yaraantooda aanan soo baran qoraalka akhriska iyo culuumta kale ee diiniga ah saddex barashada harqaanka oo muddo kooban ardayga lagu baraya si oo shaqo abuur ugu helo afar barashada cunto karinta noocyadeeda kala duwan shan barashada cilaansaarka lix barashada karinta dharka mu-asasada waxay gaar u tahay haweenka waxayna bixinaysaa waxbarasho daya leh oo lagu qaadanaya qaybaha aan kor ku soo xusnay waxaana allaah ka rajaynaynaa in muddo kooban kadib mu'asasada isbedel weyn ku soo kordhisa degmada buqaqabla dhaqaalaha ku baxay aas-aaska mu'asasada waa ilaa shan iyo toban kun oo doolar oo doolarka maraykanka ah dhaqaalaha waxaa iska aruuriyeen haweenka u istaagay hirgelinta mu'asasada mu'asasada arabiic waa mu'asaso waxbarasho oo hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada hiiraan ugu dambayn waxaan u mahadcelinaynaa wilaayada islaamiga hiiraan ee nagu taageertay dhulka aan ku dhisnay mu'asasada waxayna mu'asasada leedahay fasallo kala duwan oo wax lagu baranaya mu'asasada arabiic waa astaanta horumarka bulshada muslimka ah wabilaahi towfiiq
sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga hiiraan dhanka kalena ka mid ahaa culummadii munaasabadda ka hadashay ayaa tilmaamay in lasoo maray marxalado kala duwan oo gabdhaha waxbarashadooda la liidi jiray maantana allaah fadligii gabdhuhu ay ayaga safka hore ku jiraan barashada cilmiga iyo midka maadiga intaba
wakhtiyadii lasoo maray waad ogtihiin dowladihii calmaaniga waddan ka jiray gabdhuhu waa la liidi jiray waxba lama bari jirin diinkooda jahal bay ka hayeen marka horumar weyn ayaa noo muuqdo xagga tacliinta ah waa khayr iyo wanaag noo soo kordhay annaga gobolka hiiraan gaar ahaan degmada buuqabl haddii aan nahay waa wanaag noo soo maaragta ilaahay subxana wa taala noo soo siyaadiyey marka waa xaflad cajiib ah qaabka loo agaasimay dhismaha marka la fiiriya meesha ku yaalla oo noocyo kala duwan ah howl weyn baan ku jirnaa hadda oo maaragta aad u weyn yacni waa waa arrin nagu cusub waana soo dhoweynaynaa insha allahu ta ilahay inuu barakayn ilahay weydiinaynaa ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo ka mid ahaa martidii munaasabadda ka hadasha ayaa dhankiisa tilmaamay in maanta wilaayada islaamiga hiiraan iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga ay ka muuqato horumar waxbarasho oo lagu farxi karo isagoona dhanka kale bulshada ku booriyey inay sii laba jibaaraan barashada cilmiga sharciga waxa ii muuqato horumar waxa ii muuqato in dadka kuna wilaayada islaamiga ah isku tashi maaragtay dhan walbalah leh ayaa ii muuqdo waxaa ii muuqata in maanta aan ka xorownay gumaysigii fikriga ahaa ee ummaddeenna wax badan lagu naqshadaynayey waxa muuqdo wax la soo koobi kara ma ahan hadda waxaan dhex fadhinnaa hool weyni badan iyo dhismo qurax badan iyo maaragtay agabkay ugu tirigaleen gabdhaha inay wax ku bartaano hadda indhahayga waxay hayaan boor aad u qurux badan oo raashin karantii iyo maaragtay naqshadayntii iyo aqoontii ay ku qoran tahay marka waxaa la dhihi karaa insha allahu tacaala waa horumar aad u weyn waana soo dhowaynaynaa waana ku faraxsannahay gabdhahana waxaan marlabaad marsaxaad ku dardaarmaynaa inay ku fara adeegaano waxbarashada ummaddooda doorka kaga aadan qof walba oo muslim ah oo caqli leh ee ku nool wilaayaadka islaamiga oo khaasatan degmadan hadda aan joogno ee buqa qabla ee mu'asasadan laga furay waa door aad u weyn u baahan in laga faa'iidaysto u baahan in la isu dhabar jibiyo xaqiiqatan gabdhaha furay waa gabdho aqoontooda aad u sarrayso haddii maadi tahay iyo haddii diini tahayba marka doorka nagaga aadan waa inaan ka faa'iidaysanno waxna ka baranno haddee door kaloo la garab dhigo iyo wax kale ma jirto waxaana khasaaray qofkii ka qado maanta waxaa wanaagga ah ee cilmiga ee sharafta ah waxaa u baahan dadkan in laga dhaadhiciyo loona sheego inay iska joogaan guryahooda ama beerahooda iska fashaan ama xoolahooda raacdaan iyaga oo jaahil ina birita alla tabaaraka watacala la kulmaan adduuniya aakhraba ka moogan waxaa kaga fiican inay wax bartaano qofka muslimka aho waxaad ogaataa adduunyada ku haysato qofka kale way haysataa maca daalika adigoo joogo inuu qof qur-aankii bilaabo dhammeeyo waxbarashadii bilaabo raashinkariskii barto harqaankii tasho moogtahay xinadii iyo xillaankii saaritaankiisa ilmihiisa iyo reerkiisa ku filnaado adigana aad maalin walba moogtahay bac ku qaadidood walaal la tugtid waxaa kaaga fiican inaad wax baratidan kula dardaarmin insha allahu tacaala afhayeenka nuqabada wilaayada islaamiga hiiraan nabadoon abow caaisha oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in guryahan iyo howlalkan waaweyn aysan dhisin yunesko iyo wixii la mida balse ay dhiseen gabdha muslimaad ah oo ku fikira in diintooda ay sare u qaadaan isagoona mahad alle kadib u mahadceliyey gabdhihii qarashaadkan iyo fikirkan saliimka ku bixiyey mu'asasadan xaflado fara badan ayaan ka qayb galnay xafladani waa mid nugu cusub oo maaragta aanaan weli arag waxaa ku mahadsan dadkii arrintan alifay arrintan ka shaqeeyey aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin gabdhaha muslimaadka ah ee walaalaheena ee maanta ka shaqeeyay arrintan jiisadooda khayr allaha ka dhiga ayaan leenahay marka aad iyo aad hani an lakum aad ayaan u soo dhowaynaynaa haddaan nahay golaha odayaasha nuqbada islaamiga ee gobolka hiiraan barnaamijka qofku hadduu diinta ka run sheego barnaamij cusub ayaa ku soo kordhaya marka arrintaas waxaa ku soo aadiyey dadka oo u bislaaday ogaaday waxaan maanta jihaad iyo maarata waxbarasho iyo manhajkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ahayn inayna waxba taraynin dadkii ogaaday ayaa runtii arrintan sameeyey sidaan la soconno runtii hoolkan waa hool weyn oo boqolaal qof qaada maanta iyo hoolal kala gedisan oo meeshan ka dhisan runtii qofkii arka meeshaan wuu la yaabayaa shan iyo toban kunoo doolar ayay gabdhaha muslimaadka noo sheegeen ilaahay subxaana wa tacaala wax ka khayr badan aakhariya adduun allaha siiya ayaan leenahay tusaale ahaan ma dhisin meeshaan united nation yunesko ma aysan dhisin u n d b ma ayna dhisin hal musqul oo keliya oo ka mida musqulaha ku yaalla waa aragna ilaan dalka waa joognaa hadday hay-addu dhisto magaceeday ku qoraysaa magaceeday ku qoraysaa waa hal musqul oo laba oo laba mitir ah bis marka insha allahu tacaala annaga ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa keenay jihaadka dhiiggii ku daatay meeshaan mujaahidiinta maalin walba dhiiggoodu socdo runtii himaar fara badanaa ka soo baxaysa marka himaartii ayay ka mid tahay insha allahu tacaala waana guulaysteen gabdhaha muslimaadka mar labaad waxaan leehay wax ka khayr badan allaha siiya aqariya adduun qarashkoodii qarash ka fara badan allaha u soo xareeyaan leeyahay nabadoon xasan nuur quuri oo ka mid a golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga qaybna ka ahaa martidii lagu casuumay munaasabadda ayaa tilmaamay in haddii ay yihiin nuqabada wilaayaadka islaamiga arrintan ay u tahay mid farxad ah isagoona baaq dhaxalgalla u diray bulshada muslimka ah annaga ka nuqab ahaan wilaayaadka islaamiga waxay noo tahay farxad dhiirigelin horumar ee wixii aan ka shaqayhaynay oon odayaasha u ahayn oon nuqabada u ahayn oon u taagnayn oon bulshada ilaa iyo labaatan sana aan kula hadlaynay midhihii aan beernay oo bilow soo dhashay oo aan aad ugu faraxsannahay oon insha allahu tacaalaa farxad labanlaaba ku faraxsannahay ayay noo tahay guudahaan dadka waxaan ugu baaqaynaa awan ilaah inay ka cabsadaan taaniyan waxaan leennahay meeshaan maanta la furay oo intaanoo qarasha la gelishay oo intaanoo howl laga sameeyey oo gabdhaha muslimaadkaahi sheegeen shan iyo toban kun oo doolar inay gelisheen dhammaan bulshada joogta gobolka hiiraan qaas ahaan degmada buuqaqable cid kastaoo meeshaan majaal ku leh waxaan ugu baaqaynaa inaysan marti ka noqon aysan ka harin oo qofkal kasta ahi oo laysku dayo mital harqaanka meeshaas yaal inuu toban qofood wax ku barto laysbabedelo in dadku yimaadaan in ay gabdhaha walaalahooda ee ku talagala inay bulshada hormariyaan oo dadka mugdiga ka saaraan iftiinka u baxshaan in niyadda loo dhiso oo ay ku talagalaan inay madaraso kale iyo mid kale iyo mid kale inay dhisaan waxayna ku imaan kartaa in meeshaana buuxsanto oo dadku niyad wanaagsan la yimaadiin oo wax alla wixii ay dadaal muujiyeen ka amaal celiyaan sidaas ayay ku imaan kartaa munaasabadda waxaa goobjoog ahaa wafdi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo kormeer ku sameynaya goobaha waxbarashada ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan waxayse la kulmeen furitaanka mu'asasadan mid ka mid a guddigaasi oo munaasabadda ka hadlay ayaa tilmaamay inay farxad weyn u tahay inay ka soo qaybgalaan munaasabadan heerkeedu sarreeyey run ahaantii waxa inoo muuqanayo oo maanta ka jira howlka aan ku dhex sugannahay oo ah howl lagu furayo mu'asasa cusub oo ka mid ah mu'asasaadka tacliimiga ee ka furan maqarka wilaayada hiiraan waa mu'asasada rabiic run ahaantii annaga haddaan nahay wafdigii ka socday maktab tarbi wa tacliim dareen gaar ayuu noo leeyahay maanta inaan ka soo qayb qaadanno howlkan aadka u quruxda badan si aad u qurux badan loo xardhay run ahaantii iyo xafladda lagu qabanayo inta waxay noo leedahay dareen gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa maadaama howshii aan u soconnay oo ahayd inaan soo indheendheeno soona qiimeyno waxbarashadii ka jirtay wilaayada hiiraan inaan la kulanno mu'asaso cusub oo la furayo waxay nooga dhigan tahay inay calaamadii astaan u tahay horumarka ka jiro si guud wilaayada hiiraan gaar ahaan degmada buqa qable runaantii waxaana firo gaar leh in mu'asasada ay tahay mu'asasa ay aasaaseen gabdho ka mid a gabdhihii deegaanka ay ku aasaaseen runahaantii fikir iyo aqli aad u culus mugna leh runahaantii dhaqaalo fara badanna ay geliyeen marka wuxuu nooga dhigan yahay maanta runahaantii mu'asasada magacay ugu magacdanay rabiicaas gu'aas oo inoo da-ay waxaan rajaynaynaa insha allah inay noqoto mu'asasa ay ku intifaacaan bulshada degan deegaanka buqaqable ayna noqdaan ayaga sida shicaarka uu nooga muuqdo khayru nnaasi anfachum linnaas marka ay noqdaan gabdhahaas aasaasay kuwo anfaca bulshadoodii iyo diinkoodii iyo dalkoodaba inay noqdaan ilaahna uu nooga dhigo si guud acmaasha aan hayno kuwa aan u qabanno liwajhi illaahi ikhlaasan adduunya aakhira noogu anfaco mu'asasadan loogu magacdaray rabiic waa mu'asaso lagu baran doono cilmiga sharciga iyo midka maadiga waxayna arrintani muujinaysaa horumarka diineed iyo hanaqaadka waxbarashada gabdhaha muslimaadka ee ku nool guud ahaan wilaayaadka islaamiga gaar ahaan wilaayada islaamiga ee hiiraan
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreeb kurarhka qeybihiisa dambana waan isla soo gaarna dhegeystayaal markan iyo xaflad lagu furayay dowla tasxiixa qur-aanka kariimka loona qabtay macalimiinta dugsiyada qur-aanka ayaa ka dhacday magaalada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo dowladan oo socon doonta muddo lix bil waxaa qabtay maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ee gedo waxaana furitaankeeda ka qaybgalay mas-uuliyiin ugu horeynna xafladda waxaa lagu daafuray aayadaha qur-aanka kariimka qoolkaalle أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون
ugu horeen waxaa ka hadlay sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaada islaamiga ee gedo bismi illaahi raxmaan raxiim in alxamda lilaah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله ثم الحمد لله مرات عن بعد علينا علماء الشيخية haddana maanta u fadhiiso siyaado iska saxaan ilaahi subxaanahu wa tacaala kalaamkiisii barteen hore u yaqaaneen tasxiix qur'aan alkariim waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran ajiibidda iyo fahamka ilaahiydiisii subxaanahu wa tacaala inaad kusoo mushaarakaysaan kana faa'iidaysataan shaydaanka cadowga waddada xaqa taagan ilaahay subxaana wa tacaala idin uu fujiyey inaad jacas ka dhaxdaan waxaan odhanaya jazaakum allahu khayran idin leenahay culumu waxaan filayaa dow dowrada magaca looga yeeray ammaan ugu filan saxaabiga jaliilka ahaa cusmaan ibnu cafaan ayaa loogu magac daray waad maqlayseen waxaa kaloo dowrada ammaan ugu filan dadka soo xaadiray waa macallimiin qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala taqaanay dadka qur-aanka yaqaanana ilaahi subxaana wa tacaala uu ku sheegay inay ehelkiisa yihiin waxaanu leenahay marka bacdama imaantu noo furuntay macadkan tasxiixa ah waxaan ugu gubaaqaa dhammaan bulshada reer ceelcadin ganacsatada iyo dhammaan inta ilaahi subxaana wa tacaala qur-aankiisa baratay in ay furuskan ka faa'iidaystaan waa fursad marku soo martay inay mar labaad ku soo maraysana ma garanaysid laakiin hadda fursadaan haysannaa waxaan daarma insha allahu tacaala fursadaas inaan ka faa'iidaysano waxaa la rabaa marka insha allahu tacaala anoo furskayga ugu faa'iidaysanayo maadaama aanu nahay macallimiin jiil fara badan aan gacanta ku hayno oo aan barbaarinayno dariiqii iyo sayladii iyo suuqii jihaadkana uu furan yahay macallimiinay in sayladaa iyo suuqa aad wax ku tartaan jihaad baa socdo waana dareemaysaan waa farducayn yacni maanta waa furan tahay dowladii insha allahu tacaala lix bilood weeye hadda si guud insha allahu tacaala wejiga koowaad waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala wejiga labaadna in aan soconno ilaa sakaawi insha allahu tacaala iyo intuu ilaahay noogu dara jalla wacala waanu ku faraxsannahay kulankiina waxaanu leenahay aan kusoo celcelinaya ikhwaani in badan aan la dagaalana nafta naftu waa cadow khayrka kuma jeclo sharta ay jeceshahay aanu fadhiga iyo khayrka insha allahu tacaala aan ku dadaalno akhiir waxa ugu dambeeya daarmay waa sabr waa dulqaad aan dulqaadan insha allahu tacaala ilaa aan mastaawa aragna ka gaarayno insha allahu tacaala oo nin walba uu kalsooni asaga inta usuma uu ka gaarayo aanu barana insha allahu tacaala ilahi subxana wa tacaala kalaamkiisa ka faa'iidaysano insha allahu tacaala ilahina waxaan rajaynaynaa zamanka zamankiisa kale inuu ilahina gaarsiiye annagoo waxaa weeye aflaxnay oo qalan jibinay ilaahay ka barina tabaaraka wa tacaala inuu cumri iyo khayr iyo cibaadana u gaarsiiyo haadaa wabilaahi towfiiq intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey naqiib ibraahim maxamed cigaal guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gado awalan alxamdulilaah allah subxaana wa tacaala mahad baan u celinaynaa mar hore iyo mar dambe iyo mar dhexaba alla subxaana wa tacaala nimcada uuna siiyey oo farada badan allah subxaana wa tacaala uu yiri wain tucuduu nicmatallaahi laa tuxsuuha ilaahi subxaana wa tacaala nimcadaas baan mahad uga celinaynaa xafladan waa xaflad qiimi badan waa tartan diineed waa waxbarasho ummaddii muslimiinta ahayd acyaanteedii kala duwanayd haddii dee qolo walbaba meeshii iyo kaalinta oga aadanayd ilaahay subxaana wa tacaala uu maanta noo fududeeyey in laga dhiso haddana macallimiinta qur-aanka maanta meeshaan dowla loogu qabanayo soconaysa lix bilood ayagoo maaragtay macallimiin ahaa qur-aanka la yaqaanay dadkana waxbarahayay haddana faa'iidaysi iyo waxkorsi iyo maaragtay qur-aanka lagama dhergo ama cilmiga lagama dhergo darteed جزاكم الله خير بان لنا إلهي سبحانه وتعالى هذا وعلينا عندي سواء قارسينا وأود علينا وأقام علينا معلمين تبارك أخطاطي وقصة مري والله يا رينا يقوى البرين اللي هنا نلاقى كانوا علمك يوردنا نلاقى مطر وقت وظيمة فضلي جريان بأهران وعن صغير جزاكم الله خير إلهي يفضل يوم أجل كأدرادين إنساننا إلهي يكرسي أخوانتنا إلهي سبحانه وتعالى يفضل يوم idinkaga faa'iideeya waa soo dhoweynaynaa jazaakum allahu khayr bacdeen xafladda waxbad qiimo badan waana soo dhoweynaynaa hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu marti sharaf kala duwan ayaa madasha ka hadasha waxaana ka mid ah ugaas cismaan maxamed maxamuud ugaaska beesha cali maxamed ambalyaana waa mid aad u xubnay waa macallimiintanadii wax loo sii siyaadiyey oo diinta maaragtay tasiixeed lagu sii siyaadiyey waxaan leenahay laga wada faa'iidaysto yar iyo weynbo laga faa'iidaysto ninkaani wax yaqaanay waxbuu sii kordhasanayaa ninkii kale hadi waxu bilownaa inuu qasban kasii faa'iidaysto ayay noogu jirtaa waa arrin dhahay noo keena alla subxaana wa tacaala waan ku mahadinaynaa intii waday baan ku mahadinaynaa lacageed marka waxaan leeyahay arrintaas ayada ah waa inaan u baahnayn waana soo dhoweynaynaa waana qaadanaynaa ilaahay darbiisa inaan laga faa'iidayna waan rajeynaa sidaasi ka khayr badana inaan ugu sarqaansana waan rajeynaynaa insha allah intaasaan kusoo gudbaweynaha wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarhka oo qodobo xiise aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa noo ballanhay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل